Wasaaradda Dhallinyarada, Ciyaaro, Dowladda Jubbaland ayaa garoonka banooniga Lotte ee Kismaayo ka daahfurtay tartan ciyaareed oo u dhexeeya sideed kooxood oo ka dhisan jasiiradaha gobolka Jubbada Hoose. Furitaanka tartanka oo weliba gogol ku haya Wasiirka Wasaaradda Dhallinyarada, Ciyaaro, Dowladda Jubbaland, Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Kalluumeysiga Jubbaland iyo marti sharaf kale. Cabdirashiid Maxamed Caamir, Wasiirka Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Dowladda Jubbaland oo daahfuraya tartankan, ayaa sheegay in wasaaraddu ay wada qorshaha lagu horumarinayo ciyaaraha Jubbaland.
Waxaan daahfuraynaa ciyaarihii jasiiradaha degmada Badhaadhe oo sideed koox ah badda oo kacsan awgeeda waxaa maanta cayaaraya afar koox waxaynu ku cayaarayaan degmada Kismaayo Wama Stadium cayaarahaas waa cayaar- cayaaro muhiimad weyn leh een, isdhexgalka bulshada een, ilaa waqtigii dagaaladii sokeeye ilaa ay haddeertaan ma aysan dhicin in jasiiradaha inay imaadaan badhaadhe badhaadhe way cayaareen kismaayo laakiin jasiiradaha kooxaho inay soo baxaan oo shucuurtooda muujiyaan ka soo qayb galaan een, barnaamijkan sportiska ee maanta ayay noo suurta gashay Een, bilihii ugu dambeeyey wasaaradda dhallinyarada sportska waxay dardargelinaysay een, in kor loo qaado sportska een, dowlad goboleedka jubbaland een, waxaana qabanay cayaaro fara badan een, kan hadda gobolkan jubbada hoose ee jubbada micnaha, een, gobolkaas geedana cayaaro badanaa ka dhacay degmooyinka toddobada degmo ee is aragyo badanaa dhacay cayaarahaas waxaa suurtagelisay wasaaradda dhallinyarada sportiska dowlad goboleedka jubbaland wayna sii wadaa insha allah haddii ilaa yidhaahdo afartan kooxood maanta waxaa cayaaraya labadii kooxood kulanka ugu horreeyey cayaaraya waxaa waye istanbul iyo jula Een, waxaana rajaynaynaa in cayaar wanaag ay soo muujiyaan waana cayaartooy aad u dhisan Een, ma malaynayna aniga in cayaartooy heerkan la eg inay jasiiradaha ku jiraan laakiin ilaahay mahaddiisii ee dadaal badan dad qurbo joog ah oo weliba guddoomiyaha maadi oo hormoodka ahaa iyo rag kale iyo macalin khariid iyo rag badanaa jira oo cayaarahan aad u danaynaya Een, maasha allah Een, iyo wasiir ku-xigeenka ee, wasaaradda kalluumaysiga ee khayraadka badda asagana sports ba ah waxay suurtageliyeen dhammaantood ayagoo ka soo jeeda jasiiradaha in maanta kulankan degmada kismaayo lagu qabto wamo stadium Een, kulan qiimo badan waaye Een, shucuurteena lama qiyaasi karo waxaana rajaynaynaa insha allah haddii ilaa yidhaahdo een, inay guul ku dhammaato Wasaaradda Dhallinyarada, Ciyaaro, Dowladda Jubbaland ayaa dadaal yeen ka jarta sidii garoonka qaadan lahayd tartan ciyaareedka deegaanada Jubbaland.